wasaaradda maadaama maamulkii waxbarashada ay soo wareejisay caadatan markii qofku wax wareegaan muddana ay dadka waxaan ka shaqaynayeen waxa waaye inay ka daba socdaan midday ku qaadanaysaa wixii ay ka dhex baxaan khilaafka wuxuu ka taagan yahay laba meelood si rasmiya markaan bulshada soomaaliyed uu sheego anigu waxaan ka mid ahay dadkii heshiiska wax ka diyaariyey waxbarashada inay wareegta dadkii ka shaqeeyey macnaha dadka ugu muhiimsan oo ka shaqeeyaan ka mid ahaa ta koowaad waxa waaye wasaaradda markii waxbarashadii nagu soo wareejisay ay soo daadejisay farihii kale maysa bixin oo noomadayn inay wasaaradda waxbarashada banaanka intay ka istaagtay ay dhahaysa maahan gobolka idinku maamusha waxartan ka samay maaha waxa waaye sida dowlad goboleedyada kale ula dhaqanto inay noola dhaqanto wasaaradda waxa laga rabaa in qualitiga ilaaliso inay tayada waxbarashada ilaaliso manhajka ayadaa mas-uulka ah siyaasadda waxbarashada ayadaa mas-uulka ah sharciga waxbarashada ayadaa mas-uulka ah imtixaankii guuda form fourka hadda ayadaa haysa inkastoo lagu soo heshiiyey garowe in imtixaanka ay soo wareejiso iyo manhajkaba laakiin waxaas oo dhan wasaaradda iskale dowlad goboleed kastaana laga rabaa inay ogaato tayadii waxbarashada ka warqabto ardadii ka warqabto marka ana waxaan rabnay inay sida dowlad goboleeda kale ula maamulayso waxbarashada noola maamulo laakiin hadda saas ma aha waxay wax noola maamushaa oo gacanta ugula jirtaa sidii awal markii ayadu haysay annagana waxaan taaganahay walaalayaalow wixii waa noo dhiibteen mas-uuliyadda nagu aamina inaan ka bixi karana arka markaan ka bixi weyno wasaaradda waxaa laga rabaa haddii xataa annaga nala ka arko inaan shaqadii ku filaan la'nahay inay tayana siisaan inay awoodna siisaan rabaa inay kharash ku bixisaan halka rabaa heshiisa ku qoran inay tiraahdo dadkaan aan ku kabayna inay dadna siiso khubara ah inay lacag geliso waxbarashadii ayaa laga rabaa maahane marna inay u soo laabata lama rabo ayada inay tirahdo way meelahan wax ka bedela meelahan wax ka bedela xafiiskan hala tayayo marka wasaaradda waxaa laga rabaa inay si xoogan ay awood u siiso agaasinka waxbarashada gobolka banaadir khilaafka kood wuxuu yahay meeshii saas laga rabay weli lama gaarinay farahay waxay kula jirtaa in annagana iskuulka amar siina ayadoona amar siiso horta qodobka koowaad waa maamulka waxbarashada oo guud qodobka labaad waxa waaye la isku haysto oo wasaaradda laga rabay annaga ayadan ku haysana nasiib leenna adduunku wuxuu bixiyaa qondo maaliyadeed dowladda soomaaliyana way bixisaa qondadaas maaliyadeed markii mashaariic la dejiyo dowladda federaalka wixii dhan maamusha oo kulli u wada qaybisa mashaariic hadda socda waxaa loo qaybsanaya marka puntland galmudug hirshabelle southwest jubbaland gobolka banaadir wasaaradda waxbarashada toddoba soo maahan toddobadaas markii mashruucii lacagihii la helo adduunka laga helaayey markii toddoba loo qaybiyo wasaaraddu laba ayay qaadanaysa iyadoo marka oo kii gobolka banaadir dhaqaalihii gobolka banaadir iyo kii ayada ayay isku maamulaysa markii gobolkii uu ku soo wareegay waxbarashadii waxaa la rabay in qaybtii gobolka banaadir ay soo wareejiso gobolka banaadir maxaa u sahlaan lahaa inuu tayadii wax ka bedelo inuu iskuulaadka dayactiro inuu iskuulaad cusub dhiso serviska dadka u qabanayo inuusan lacag ka dhigin waxyahaas dhanaa noo sahlaan lahaa wasaaradda ilaa hadda dhaqaalihii gobolka banaadir qaybtiisii ma soo wareejin marka labadaas arrimood ayaa u ah anagu ma naqaan waxay ku maamusho annaga gacantan lama soo gelin iskuulaadka mushaarka markay tahayna waxaa dowladda soomaaliya mushaarka bixisa wasaaradda maaliyadda bixisa taasna waa lacagtii ummadda soomaaliyeed laakiin dhismooyinkii iyo dayactirkii tababaradii iyo waxyaabihii oo muhiimka ahaa weli ayadaa maamusha waana waxaan isku haysano ana waxaa leenahay iskuul annaga dayactirana annaga dhisayna idinku soo dejiya markii iskuul la raba in iskuula la dhiso ama la dayactiro mashruuc markii la samaynayo wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka ka wada qaybgalaya laakiin hay-adaha iyo adduunkana hadalkiisa wasaaradda waxbarashada iskale waxaa loo bedela ficil wixii in la sameeyo oo mashruucii lasoo helo oo ama dowladda soomaaliya ay lacag ku bixisa iyadoo lacagta canshuurta ummadda soomalia laga aruuriya ama adduunka deeqda uu nasiya ay noqoto markii la yidhaahdo waxaa la rabaa in qolo kasta inay wixii ayadoo samaysato dowlad goboleeda kale way qaataan ayaana samaystaan iskuulka ayaga dhisaan ayaga dayactiraan ayaga muxuu ahaa manhajka qaybiyaan waxyaabahaas la rabay marka annaga inay nagu soo wareejiso aan weli la soo wareejin waana khilaafka ugu weyn ka taagan yahay annagana caqabad nagu tahay hawshii inaan samayno gobolkiina waa og tahay canshuurtii boqolkiiba boqol ma soo aruuriyo waxay noqonaysaa marka in servisyada aan qabanayno lacaga ka dhigno